alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin wabacd maa yaquulu lmuslimu qofka muslimka waxa uu leeyahay idaa zukiya haddii la ammaano waxaan kusoo jirnay kitaabka xisnulmuslim ciwaanka boqol toban iyo afaraan soo gaarnay ducada laba boqol soddon iyo labo maa yaquulu lmuslimu qofka muslimka waxa uu leeyahay idaa zukiya haddii la ammaano baabka baabkii ka horreeya wuxuu ka hadlayey qofka qof ammaanaya oo qof muslima ammaanaya inuu is-ilaaliyo sideedaba ammaanta in layska daayo ayaa wanaagsan oon qofku qof ammaanin oo weliba nool oo kasoo horjeeda sababtoo ah inuu ku fidnooba dhacdo isla waxa weeyaan shaydaanku uu yidhaahdo qof aada u qiimo badanaatoo khatar geliyo oo quruur uu meeshaas uga yimaado hadduusan iska daynayn ammaantana sida uu u ammaanayo baabka horan kusoo ogaanay kan la ammaanayaa la rabaa marka sidii uu iskaga ilaali lahaa inuu kadsoomo oo naftiisu ay la weynaato oo marka shaydaanku uu u geliyo quruur iyo isla weyni wixii uu marka dhihi lahaa qofka la ammaanay baabkaanu wuxuu leeyahay allaahuma allow laa tu-aakhidnii ha ii qaban bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin qof weyn qiimo badanaad tahay saasaa tahay saasaa tahay macnaha anugu inaanan isla fiicnayn oonan isla weynayn oonan isla qiimo badnayn taasaan qiran ah ilaahayow oon addoon caasi ahay oonan naftaydu ila qiimo badnayn marka taas inuu waxaa la rabaa iska beri yeelo allaahuma allow laa tu-aakhidnii ah ii qaban bimaa yaquuluuna dadkani ammaana waxay leeyihiin waqfir lii allow ii dhaaf maa shay laa yaclamuuna aysan ogeyn dunuubta iyo gafafyaalka aan galay oo dadkaanu aysan ogeynna ilaahu ii dhaaf wajcalnii allow iga dhig khayran mid ka khayr badan mimaa yadunuuna waxay ii malaynayaan siday ii malaynayaan si ka fiicanna allow iga dhig oo siday ii malaynayaan si ka khayr badanna allow iga dhig ducadaas waxa weeyaan saxaabada ayaa ku ducaysan jireen cadiy bnu ardaa wuxuu yidhi kaana rajulu min asxaabi nabiyi sala allahu caleyh wasalam idaa zukiya qaala qof saxaabada ka mid a haddii la ammaano sidaasuu dhihi jiray qof saxaabada ka mid a marka la ammaano wuxuu dhihi jiray allahuma laa tu-aakhidnii bimaa yaquuluun waqfir lii lima laa yaclamuuna wajcalnii khayran mimaa yadunuuna saasuu dhihi jiray kayfa yulabi siduu u talbiyeysanayo almuxrimu qofka xarman filxaji xajka dhexdiisa siduu ugu talbiyeysan aw ilcumrati cumrada qofka xaj hadduu xirto ama cumro uu xirto waxa weeyaan acmaasha xajka waxa ugu qayr badan waa labo waa talbiyada iyo neefka la qalayo waxa weeyaan acmaasha xajka kuwa ugu qayr badan waa kuwaas ma garad sidaas darteeda qofka muuminkaa inuu aada u badsado adkaarta oo uu waxa weeyaan aada u badiyo ayaa la rabaa talbiyada marka marka uu xaj xirto ama cumra uu xirto kadib talbiyadii uu ku talbiyeysanahaa ayaa halkan uga hadlaya kayfa sidii yulabi uu u talbiyeysa lahaa almuxrimu qofka xarman filxaji xajka dhexdiisa ugu tarbiyeysa lahaa muxrimka waa qofka xaj xirtay ama cumro filxaji xajka dhexdiisa awilcumrati ama cumrada dhexdeeda marka waxa ugu fadliga badan maadaama yahay afdal xaj alcaju wathaj uu yihi nabiga sala allahu caleyh wasalam xajka waxa ugu fadliga badan waa talbiyada iyo neefka la qalayo dhiigga ah waanaan waxaadna dareemaydaa shaydaanku waa cadow o labadaasba dadka wuu kala dagaalamaa waxaad arkaydaa qofka xaajiga ama muctamirka ah oo xajkii uxiran ama cumrada uxiran yahay way yar tahay maanta intuu talbiyeysan maruu inta dhawaaqo iska aamusi laakiin saxaabadu siday ugu dhawaaqeen iyo nabiga intaysan wax yar soconba waaba wada xabeebsadeen dhuntiya wada go-day way wada xabeebsadeen sidaasna weeye sida la rabaa laakiin maanta xujayda joogtaa in yaraa ka talbiyeysan xoolaha qalidana waaba ka cararaan oo waa ka xeeladaystaanba inay xoolo qalaan marka wuxuu leeyahy labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka saasuu leeyahy labayka macnaheeduna waxa weeye ilaahu waan ku ajiibaa ajiibid ajiibid kale ka dambaydo macnaha ilaahayow amarkaagaan qaataa nahyigaagana waan qaataa oo macnaha waxaad i amartayna waan qaadanoo waan samayn nahyigaagana waan u hogaansamin oo waxaad iga reebtaan ka hari marka ilaah waan ku ajiibi adaa yidhi ha la xajiyo amarkaagaan qaato wa ikana labayka ilaah waan ku ajiibaa allaahuma allo labayka waan ku ajiibaa labayka waan ku ajiibaa laa shariika mid kula wadaaga laka kuma sugnaanin oo axad kale oo awaamir bixiyo wax sharciyeeya oo nawaahi bixiyo wax reeba oo lagu adeeco xaq uluhu ma jiro adiga maahani laa shariika mid kula wadaaga tashriica iyo sharci dejinta ma jiro laa shariika mid kula wadaaga laka adiga kuma sugnaanin cibaadada mid kula wadaaga kuma sugnaanin waxa weya tashriica iyo sharci dejinta mid kula wadaaga kuma sugnaanin labayka alla waan ku ajiibaa ina alxamda mahadda iyo wa nicmata barwaaqadu laka adigay kuu sugnaadeen walmulku walmulka boqortooyada iyo koonka maamulkiisuna aduu kuu sugnaaday laa shariika mid kula wadaaga laka kuma sugnaani waa talbiyadii nabigu ku talbiyeysanayay sala allahu caleyh wasalam cabdullaahi bni cumaraana xadiidkaas wariyey atakbiiru allahu akbar qofku inuu yidhaahdo idaa ataa markuu yimaado arugna alaswada ey arugna tiirka aladi fiihi xajaru laswad oo xajarulaswadku ku jiro aswadka waa xajarulaswad dhagaxa madow weeye rugniguna waa tiirka sharqigaa oo uu dhagaxaanu ku dhex jiro tiir saas u taagan meel dhexdiisa saas ugu jira oo geeskiisa xajarulaswadka marka qofka dawaafka markuu bilaabayo waa meesha uu ka bilaabo toddobada dawaafna mid kastaa meeshuu ka bilowdo ku dhammaado wey xajarulaswadku markuu bilaabayo asaguu ka bilaabin meel kale hadduu ka bilaabo loo tirima markuu soo wareego ayada yimaadaa hal mar koow looleey marka mar kastuu bilaabayo toddobada mar waxa weeyaan iyadu ka bilaabay hadduu waxa weeyaan firaaqa haysto waa ku sujuudin xajarulaswadka waana shumin hadduusan firaaqadaas heli karin oo meeshu cidhiiri tahay laakiin xoogaa firaaqadu roon tahayna gacantuu saas u saari xajaruaswadka markaasuu gacanta dhunkoona markii hore maxaan heli firaaqa hadduu u heli karo oo meeshu waasac tahay inta ku sujuudo dhunkoon dhagaxaas madow hadduusan taas awoodin gacantuu saarin markaasuu gacanta dhunkoona hadduusan taas awoodinna uluu ku taaban markaasuu dhunkoona intaasoo dhan hadduusan awoodin waana say hadda u badan tahay waa khaasatan waktiga xajka eh gacantuu saas ugu taagi markuu la sinan yahay xajaruaswadka markaasuu leeyahay allaahu akbar saasaa nabigu dhihi jiray sala allahu alay slm cabdullahi bni cumar waxaa ka sugan bismi illaahi inuu ka hormari jiray marka waxay noqon bismi illaahi allaahu akbar waa soo wareegin marka labaadu haddana bilaabin bismi illaahi allahu akbar toddobada goor waa saas atakbiiru allahu akbar in la yidhaah idaa ataa qofku markuu yimaado alrukna tiirka alswada ay aladi fiihi xajaru laswad tiirka xajaru aswadku ku jiro daafa nabiyu nabigu waa dawaafay sala allahu calayhi wasalama bilbeyti kacbada ayuu nabigu dawaafay calaa baciirin neef geela korkiisuna ku dawaafay neef geela isagoo saaran sababtuna waxay ahayd waxa weeyaan dadkoo dhan inay arkaan nabiga ilaa hadduu dhulka isagoo socdo dawaafo dad yaraa arkaya laakiin neef geela markuu koro dadkii waa ka koreya dadko dhan way u jeedayaan wuxuu samaynayay samaynayaan ilaa dadkoo dhan xajka isagay rabaan in uga daydaan nabiguna isagaa amray sala allahu caleyh wasalam isagaa yidhi khuduu canii manaasikakum waa saad rabtaan haysaga xajinina ee aniga iga qaata qaabka loo xajinayo khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata acmaasha xajka haddaysan u jeedin marka qaabkay uga qaadan si ay ugu jeedaan ayuu neefka geela u koray nabiga sala allahu caleyh wasalam taasuna waxay kutusayda qofku asagoo lugaynayana waa dawaafi karaa asagoo gaadiid saaranna waa dawaafi karaa daafa nabiyu nabigaa dawaafay sala allahu alay slam bilbeyti kacbada calaa baciirin neef geela korkiisu ku dawaafay kulamaa mar kasta oo ataa uu yimaado arrukna macnaha tiirka xajarul aswadku ku jiro ashaara nabigu wuxuu ku ishaarayey ilayhi xajarul aswadka bishayin waxbuu ku ishaarayay waana ulbakooradahay aheed shaygaasu ulbakooradahu haystay ayuu ahaa marka shay ayuu ku ishaarayay nabiga sala allahu caleyh wasalam shay ayuu ku ishaarayay shaygaasoo cindahu agtiisa ahaa mixjana aheed ulbakooradahay aheed shaygaasoo cinda wagtiisa ahaa wa kabara allahu akbarna waa dhahay marka mar kasta in gacanta inta la ishaaro allahu akbar layidha labadaasba inay sunno tahay markastoo dawaafka la bilaabayo ayay ku tusi cabdullahi bn cumarna waxaa ka sugnaaday bismillahi inuu ka hormari jiray xadiidkaasna cabdullaahi bni cabaas ayaa wariyey adducaau ducada lagu ducaysto bayna rukni tiirka alyamaaniyi yaman loo nisbeeyey iyo walxajaril aswadi dhagaxa madow inta u dhaxayda xajarul aswadka markaad ka bilowda dawaafka ood soo wareegto afar tiir weeye kacbaduye markaad soo wareegto markaad soo wareegto ciraaqigiyaa kuugu xiga markaad xajarul aswadka ka dhaqaaqdo shaamigiyaa ku xiga markaad labadaas iyo kaad ka bilowday soo dhaafto saddexdaas yamaanigiyaad ku imaan yamaaniga markaad ka gudubto xajar aswadkiyaad ku tegi marka yamaaniga inta markaad soo gaarto iyo inta u dhaxayda xajur aswadka intaas u dhaxayda ayaa ducadan ku ducaysan ducadaanaad ku ducaysan adducaau ducada u dhaxayda bayna arukni alyamaaniy tiirka yamaaniga iyo wal xajar aswadi xajur aswadka xajur aswadku waa midkaad ka bilowday waad socon ciraaqigiyaa ku xiga waad socon shaamigiyaa ku xiga waad socon yamaanigiyaa ku xiga waad socono hadde xajurasadkiyaaba ku xigaba markaas ila waa afarta tiiri marka inta kale markaad socoto waxaa rabtaad ku ducaysan hadaa rabto qur-aanka dareeri hadaa rabto adkaar kale aqri laakiin yamaaniga markaad soo gaarto waxaa sunna asna inaad taabto haddaad taaba weydana sunno ma ahan inaad gacanta ku ishaarto ku ishaari maydid gacantaada ee waa iska socee ducadaanaadna ku ducaysan waxaa leedahay rabbanaa rabbigeeniyo aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan xaalad wanaagsan ilaahu xaal wanaagsan adduunka kaa bari oo ah cilmi naafaca camal saalixa cafis iyo caafimaad risaq waasaca xayaato dayibaa qanaaco wixii alla ku siiyey aad ku qanacsan tahay caruur baariyaal ah wa fil aakhirati aakhiro dhexdeedana xasanatan xaalad wanaagsanaan ilaahu ku weydiistay oo dembi dhaaf janno derajo sarrayda inaad nabiyaalka iyo saalixiinta la rafiiqdo iyo raalli ahaanshaha ilaahay oo kasii weyn taasaan ilaahu ku weydiistay waqinaa allow naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabteeda allow naga ilaali ducadaasaad ku ducaysan ducaau lwuquufi istaagitaanka ducadiisa cala safaa buurta safa korkeeda la istaago iyo walmarwati buurta marwa waxa weeyaan qofku markuu dawaafka dhammeeyo labadii ragcuu ku tukan maqaamu ibraahimka gadaalkiisa waxaa la rabaa maqaamu ibraahimku adiga iyo kacbada inuu iniin dhexeeyo ood ka dambaydo wax badan haddaa rabta ka dambe markaad labadaas ragcad tukato inta ku laabataad xajir aswadka soo taaban haddii uu meeshaas firaaqo tahay haddii kale inta samsamka cabto ayaad waxaad aadin albaabka safa ku aadan halkaasaad aadin marka markaasaad aayadan aqrin markaad kusii dhowdahay marka safa ducaaul wuquufi istaagitaanka ducada loogu ducaysto cala safa buurta safa la kor istaagaya walmarwa lamaa danaa markuu ku dhowaaday nabiga sala allahu calayhi wasalama min asafa buurta safa qara'a nabigu wuxuu akhriyey ina safa buurta safa la yidhaah iyo walmarwata buurta marwe la yidhaah min shacaa'irillaah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu gartay ka mid yihiin labadaas aayadaasaad akhriyay nabigu waa akhriyey markaasaad wuxuu nabigu yidhi abda-u waxaan sacyiga ka bilaabin bimaa meeshii bada allahu alla ka bilaabay bihi maaga ilaahay muxuu yidhi ina asafa walmarwata markaasuu ka dabamariyey ilahay ma dhihin ina almarwata kama bilaabin alla muxuu ka bilaabay ina safa waxaad leedahay aniguna sacyiga safaan ka bilaabin meesha alla ka bilaabaan ka bilaabin aad leedahay abda-u waxaan ka bilaabin bimaakii bada allahu alla ku bilaabay bihi maaga fa bada-a nabigu waa bilaabay bisafati buurta safuu ka bilaabay faraqiya waa koray nabigu calayhi buurta safuu koray xataa ra-a lbeyta ilaa uu kacbada arkay marka buurta safa markaad korto geeska kacbada xaggeeda xiga ayaad istaagin xaggii kacbadaad u jeesan tiirarka dhexdooda aad ka fiirin kacbadii iyadoo madoobay kuu muuqan laakiin waa geeska kacbada xiga meesha geeskaa waa inaad istaagtaa tiirarka dhexdooda aad ka fiiridaa waa kuu muuqan kacbada iyadoo tiirarka dhexdooda ka muuqato oo maradii madoobeed ku xihan tahay aada u jeedi halkaasaa nabigu tegey sal lahu alay slm fastaqbala nabigu wuxuu ku soo jeestay alqiblata qiblada markuu safa tegey nabigu kacbada xaggeeda usoo jeestay fawaxad allaaha ilaahay buu kala yeelay waa towxiidsaday wa kabara alluu weyneeyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar wey nabigu wuxuu yidhi laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah maahane waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaagaa lahu ilaahay uma sugnaani lahu alla keligiisa almulku boqortooyadu u sugnaatay walahu alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay qadiirun waa mid kara calaa kulli shayin wax walbaba laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdahu keligiis xaaluu yahay anjaza ilaahay waa u oofiyey wacdahu ballanqaadkii uu nabiga u ballanqaaday wa nasara waana u gargaaray cabdahu addoonkiisii wahazama waana jabiyey alaxzaaba isbahaysatadii waxdahu keligiis alle xaaluu yahay uma dacaa nabigu waa ducaystay bayna daalika intaas dhexdeed markuu adkaartaas dhameeyey uu nabigu ducaystay qaala nabigu wuxuu yidhi mila daalika sidaas oo kale talaata maraati saddex mar haddana adkaartii ku soo celiyey waa ducaystay haddana adkaartii ku soo celiyey waa ducaystay saddex duco iyo saddex adkaar weeye waxaa dhacdaba markaa sacyigii dadka gabal waa sii dhamaynaa aduguna weli waa taaganta sida sunnada waa sidaas laakiin akharu naas waxaas ma sameeyaan ducadaana ma akriyaan adkaarna ma saasuu ta u istaago oo gacmada hadduu guroyo hal mara fiiriyo gacma hal mara taagu carara laakiin adiga saasa yeeline sida nabiga yeel sala allahu alayh wasalam ta istaagtid oo kacbada fiirideed oo sacbada taagtid ducada akri markaad dhamaydo ducayso haddana adkaarti akri haddana ducayso haddana adkaarti akri haddana ducayso saddex goor markaad dhamaydo kadib bilow sacyigii oo udhawa u dhaqaaq xagga marwa alxadiid xadiidka dhamaystir waa dheeryahaye wa fiihi xadiidku waxaa ku sugnaa waa xadiidkii jaabir oo dheeraaye fa facala nabigu waa sameeyey cala almarwati buurta marwa korkeeda kamaa facala siduu ku sameeyey cala safa safa sidii oo kale ku sameeyey markuu marwo tagana kacbada xaggeeda u jeesto laakiin maanta haddaad marwo tagto kacbadii arki maydi xaggeeda iskaga jeeso adkaarti akri ducayso laakiin arki maydi adducaa ducada lagu ducaysto yowma carafa maalinta carafa la tago nabiga wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama khayru ducaa'i duca midda u khayr badan ducaau yowmi carafa maalinta carafa ducada la ducaysto weeye duca ilaahay la tuugo ducada u khayr badan waa maalinta carafa la taagan yahay ducada lagu ducaysto maalintaas ducadaas duca ka khayr badan ma jirto maalin ilaahay addoommada uu ka xorayn badan yahay ma jirto maalin shaydaanku ka dulli badan yahay oo ka liitana ma jirto markaasuu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalama wa khayru maa shayga ugu khayr badan oo qultu aan idhi ana aniga nabi maxamed oo sala allahu caleyh wasalam nabi maxamed aa yidhi iyo wanebiyuuna nabiyaalkii min qabli iga horreeyeyna laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiirun wey aniga iyo nabi iga horreeyey waxaan idhi taasa u khayr badan marka kelimad la yidhaahdo kelimada u khayr badan waa kelimadaas nabiga iyo nabiyaalkii ka horreeyaba wax ay yidhahdeen tana u khayr badneed waxaad ugu khayr badan marka kelimad la yihahdo waa kelimadaas tanna marka waxay kutusaydaa ducada waa nagii soo ogaanay dikriya laga hormariyaa maalinkaas carafe aad taagan tahayna waktigaaga oo dhan waxaa raba inaad ku bixido duco dikriga aad ka hormaraydo kan ugu badan waa inaad kan ka dhigtaa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir adikru xuska ilaahay lagu xuso cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraam agtiisa mashcarulxaraam waxa weeyaan musdelifay ku dhex taalla maalinkaas carafa sida loo taagan yahay qoraxdu markay dhacdo maqribka iyadoon la tukan markii maqribku galo maqribka waxaa loo dibdhigtaa caawa cisha inaad ku darto markaasaa lasoo dhaqaaqa musdelifaa habeenkaas loo soo hoydaa musdelifo meel alla meeshii ka mid aho waad joogi kartaa meel yaroo kamid aho buur yaru ku tiilaa mashcarulxaraam la dhihi jir nabiga habeenkii sala allahu alay waslm musdelifo markuu yimidu maqribkii iyo cishi isku dar markuu labadaas tukadana waa seexday salaada subax waktigeedii horeyuu ka tukaday markuu tukadau soo dhaqaaqo mashcarulxaraam yimi mashcarulxaraam buur yar oo musdelifo ku dhex taallay aheed buurtii meeshay ku tiilay masaajida laga agdhis masaajidkiiya inta buurtii laxaaqaa lagu waasiciyey hadda masjidkiia meeshay ka dhisan buur lama arko masaajidkaasa waxaa la yihahdaa masjidkii musdelifa waa halkaas masjid ku yaalla mashcarulxaraam markuu salaada subax marka nabigu tukaday maalintii tobnaad rakiba nabigu waa koray sala allahu caleyh wasalam alqaswa heshiisii magaceeda la dhihi jiray qaswa ayuu koray xataa ataa ilaa uu yimid almashcar alxaraama meesha la yidhaha mashcarulxaraam oo ilaahay uu amru yihi fadkurullah cinda almashcar alxaraam ilaahay ku xusa maalintaas tobnaad mashcarulxaraam agteeda meeshaasaa nabigu yimid amarkii ilahay isagoo fulinaya fastaqbala alqiblata qibladu u jeestay waa salaada subax markuu tukaday ka gadaal maanta tobnaad fa dacaahu alluu tuugay wa kabarahu allu weynay waa takbiirsaday allahu akbar uu yidhi wahallalahu waa tawxiidsadoo laa ilaha illa allahu ayuu yidhi wa waxadahu alluu kali yeelay laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiiruna ka mida falam yazal nabigu kama suulin waaqifan inuu taagan yahay halkaas xataa asfara ilaa subxigii cadaaday jiddan si dhab ah ilaa uu cadaaday fadafac nabigu waa dhaqaaqay qabla an tadluca shamsu qoraxdu intaysan dhalan ka hor intaan qoraxdu dhalan ayuu dhaqaaqay waxa sida sunnada maantaas mashcarulxaraam saad ugu ducaysaydo qoraxdu intaysan soo bixin inaad dhaqaaqdo ood xagga mino aado sidaasaa sunnaa xalay haddee saqda dhexe waxaaba tegey oo waxa weeyaan sagaal sac iyo sideed sac waxaaba dhaqaaqay dadkii ducafada ahaa ayaga waa waqtigaasay ruqso haystaan laakiin adiga xooggale waqtigaas lama rabay sidii nabiga inaad yeeshaa lagaa rabaa sala allahu calay wasalam ducafadana nabigaa diray oo iyagana waa sunna inay waqtigaas sii baxaan oo sii hormaraan saqda dhexe marka talbiyadiiyo duwadii talbiyadaasu goormay joogsan maalinkaas tobnaad jamratulcaqaba keligeeda toddoba dhagax lagu tuuraa markaad dhagaxa ugu horeydo tuuraydo halkaasaa talbiyadu ku joogsan xajka atakbiiru allahu akbar in la yidhaah cinda ramyi ljimaari buuraha tuuridooda agteeda maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirkiisa toddoba dhagaxa la tuurin oo yaryar dhagax kasta markaad tuuraydo waxaad leedaha allahu akbar alla weyn saasaad leedahay saasaad leedahay atakbiiru in allahu akbar layidhaah cinda ramyi ljimaari buuraha tuuridooda agtooda maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirkiisa yukabiru qofku waa takbiirsan marka maalintaas hore oo maanta tobnaada jamratulcaqaba kaliyaha la tuurin laakiin maanta koob iyo tobnaad maantaas waana subaxda hore la tuurin laakiin maanta koob iyo tobnaad iyo maanta labiyo tobnaad iyo maalinka saddex iyo tobnaad saddexdaas maalmood maalin walba saddex buurooda la tuuri mid walbana toddoba dhagaxa lagu tuuri duhurka markii la tukado kadibaana la tuuri ee ka hor lama tuuro ka hor lama tuuro iska daa waxyaalaha hadeer waxa weeyaan lasoo dirisiye iyo waxyaalaha cusub iyo dhaqamada cusub iyo reer magaalnimada barqadyaa layska tuurta iyo dhibkaa layska daayo iyo dadkiya baaba-aya iyo waxaas sheekooyin waaye ee sunadii nabiga wey midaan ka hadlaynaa oo bacda duhur in la tuurto ah saasaa sunada nabigu tahay laakiin hadda waxaa soo baxay rasaa'il in la qoro oo la yidhaahdo ifcal walaa xaraj xadiiska nabiga in la leexiyo oo nabigu macno uusan ku sheegin lagu sheego oo la yidhaha kii rabaa habeen ha turto barqadii hala turto casirka hala turto maqribki hala turto galabti hala turto aroorti hala turto saqda dhexe hala turto qofo markuu raba hawe in laga dhigo oo laga saaro sunadii nabiga laakiin taas iska daa taas adiga ku anfici mayda adiga sunadii nabiga ku anfacayda atakbiiru allahu akbar in la yidhaah cinda ramyi ljimaari buuraha tuurashadooda waxa weyn agteeda maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirkiisa yukabiru qofku allahu akbar uu leeyahay kulamaa ramaa markastuu tuuro bixasaatin dhagax cinda aljimaari buuraha agtooda buuraha athalaathiya saddexda ah uma yataqadamu waa hormara tan waa maalmaha dambe jamratulcaqaba maanta koobaad keligeeda la tuura waana laga tagaa maalmaha dambe saddex buurooda la tuurtaa jamratulula jamratulwusda marka iyo jamratulcaqaba sidaanaana loo tuurta waa tanaa uma yataqadamu qofku horuu u dhaqaaqin markuu jamrada ugu horeydo jamratulula tuuro horuu u dhaqaaqin markaa tuuraydana waxaa la rabaa kacbadii inay gacanta bidixdaa kaa xigto minana gacanta midigtaa kaa xigto buurta aad tuuraydaana wejigaaga ku aadantahay saas siyaan ahayna dad u tuurta sidii nabiga maaha sala allahu caleyh wasalam wayaqifu qofku waa istaagin markuu buurta tuurto inta dhaqaaqo dadka ka dhex baxoo meel banaan tago wayaqifu waa istaagin yadcuu xaaluu ducaysanayo mustaqbila alqiblati qiblada xaaluu kusii jeedo raafican xaaluu taagayo yadayhi labadiisa gacmood bacda aljamrati luulaa waa jamratu luulaa ka gadaal markuu tuurto iyo wathaaniyati jamratwusta jamrathaaniya waa jamratwusta markuu tuurto ama jamrat lcaqaba jamrat lcaqaba fa yarmiyaha waa tuuranaa wa yukabiru allahu akbar uu leeyahay cinda kuli xasaatin dhagax kasta agtiisa wayansarifu waana gadoomin walaa yaqifu mana istaagayo cindaha agteeda oo ayada agteeda laguma ducaysto maa yaquulu wuxuu leeyahay cinda tacajubi layaabka agtiisa iyo walamri saari arinka farxad geliya agtiisa halkan waxaan ka gelaynaa qofku arrin uu la yaabo hadduu arko wuxuu dhihi lahaa iyo arrin uu ku farxo hadduu arko wuxuu dhihi lahaa maa yaquulu wuxuu leeyahay cinda tacajubi layaabka agtiisa iyo walamri saari arinka farxad geliya agtiisa wuxuu leeyahay subxaan allah uu leeyahay ilaahay baa nuqsaaniya ceeb ka hufan allahu akbar allah wax walba ka weyn labada lafdi marka subxaanallaahida intaan kolley baa ka ogahay sunnada waxay ku soo aroortay arinka tacajub iyadoo loo isticmaala xadiidka umusalama ka mida oo bukhaari iyo qeybkiisba ay wariyeen nabigu habeenuu soo kaca isagoo argagaxsan markaasuu yidhi subxaan allah maada unzila leyla min alfitan ilaahay baa nuqsaan ka hufan ee caaw maxaa fitan la soo dejiyay iyo imtixaana waa tacajub iyadoo uu jiro xadiidkaas tacajubkaasuu nabigu u isticmaalay kadalika sidoo kale xadiiskii bukhaari iyo muslim abu hurayra markuu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam kadibna nabigu waayey oo uu inta kadib kusoo laabtay u yimid nabigu wuxuu yihi war halkaadaada abu hurayro markaasuu rasuulka low janaaban qabay waxaan dhibsaday inaan kula fadhiisto anoo janaabo qaba taasaan dhibsanaye markaasaa nabigu yidhi anoon daahir ahayn inaan kula fadhiisto u yidhi anoon daahir ahayn inaan kula fadhiisto ayaan dhibsanayuu yidhi markaasaa nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam subxaana allah ina almu'mina laa yanjus ilaahay baa nuqsaan ka hufana muumin miyaa najaasooba ayaduna waa tacajub ayaduna waa tacajub marka sidaas waxay tusaydaa waxa weeyaan tacajub nabigu inuu inuu waxa weya subxaan allahi u adeegsan jiray sidoo kaleeto gabaraa maalintini nabiga sideen uga qubaystaa macnaha xaylka markaasaa nabigu yidhi war cad yaroo miskiya qaadoo ku dahaaro qaado markaasay tihi saan ugu dahaaro qaataa markaasuu yihi ku dahaaro qaado markaasay tihi saan ugu dahaaro qaata markaasuu yihi subxaan allah ilaahay baa nastahana orta ku dahaaro qaado markaasaa caaisha inta qabatoo jiiday u sharaxda maxaa yeelay kelm tacbiirka waxa weeyan waxyaalaha gobolkood nabiga carabkiisa kuma cadday karo waxa weeyaan dad kale uga munaasibsan xabsaa u shar waxa weyan caaisha u sharxday tacajub marka axaadiistaasona waxay tusayaan subxaan allaahi waxa weeyaan tacajub nabigu inuu adeegsaday ama allahu akbar labadaba waa suganta oo tacajub nabigu waa u adeegsado nimankii saxaabada ka midka ahaa ee waktigaas agteeda soo islaamay markay yidhaahdeen ijcalanaa daata anwaadin kamaa lahum daata anwaad nabigu layaab uu kelmadooda la yaaba wuxuu allahu akbar inaha sunan alla weyn waa wadooyinkii dadku ku baadiyoobi jireen uu ku yidhi waa tacajub farxadna waa loo adeegsado nabiga sala allahu calay wasalam maruu saxaabada ku yidhi waxaan ilaahay ka rajaynayaa an takuunuu rubca ahli ljanna ahlu jannaha marka afar loo dhigo meel inaad noqotaan xadiis bukhaariiyo muslim ah markuu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam xadiiskii abi saciidin alkhudriy nabigu markuu sidaas yidhi saxaabadu fakabarna allahu akbar aan idhi yidha farxad daraaddeed marka taasuna waxay tusaydaa allahu akbarta in waxa weyn arrinku farxad geliyana loo adeegsado marka allahu akbartu tacajubkana waa ku sugan tahay waxa weeyaan farxaddana way ku sugan tahay labadaba in loo takbiirsado arrin aad la yaaban tahay ood inkiraydo inaad tidha allahu akbar iyo arrin aad ku faraxsantahay inaad tidha allahu akbar labadaba way sugan tahay amaa subxaan allaahida intaan ka ogahay sunnada waxay ku soo aroortay waxa weyan arrinka tacajubka ah tacajubka ah marka subxaan allahi ayaad leedahay iyo allahu akbar markaad waxaad la yaabto aragto waxaad ku faraxda iyadana allahu akbar aad leedahay maa yafcalu wuxuu samaynayo man ataahu qofku u yimaado amrun arin arinkoo yasuru farxad geliya qofka haddii u yimaado wax farxad geliya waxaa loo sheega wax farxad geliya gaalo ilaahay xalayuu halaagay waa baaba'day waxa weeye ayuu maqlay kufaartii ilaahay halaagu xala ku salliday balaayaa ku dhacday muslimiintii xalay guulaysteen maxaabiistii muslimiinta waa la soo daayay waxa weya wax aad ku faraxdaad maqasha oooo farxad leh waxa weya waa sujuudi ilahayaad u sujuudi waana sunadii nabiga sidaas ah sala llahu alay sujuudu shukriya la yihahda ilahaad u sujuudi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam idaa ataahu markuu u yimaado amrun arin arrinkaasoo yasuruhu nabiga farxad gelinaya ow amase yusaru bihi lagu farxo khara nabigu waa dhici jiray saajidan xaala uu yahay mid sujuudsan sujuudu la dhici jiray shukran liajli shukrin mahdin daraaddeeda lilaahi ilaahay uu mahdinayo tabaaraka ilaaha qayrkiisu batay wa tacaala allah sareeya abubakra xadiidkaas wariyey maa yaquulu wuxuu leeyahay wa yafcalu uu samaynaa man axasa qofkii dareema wajacan xanuun fii jasadii jirkiisa ka dareema qofkii xanuun jirkiisa ka dareema oo meelu xanuunto wixii uu samayn lahaayeen halkaana ka gelayna nabiga sala allahu caleyh wasalama nin saxaabiyaha uu yimid markaasuu wuxuu yihi rasuulka allo xanuun ayaan jirkayga ka dareemaya waqtigaan islaamay laga soo bilaabo markaasaa nabigu sidaan ku yidhi nabigu wuxuu ku yidhi daac dhig daac dhig yadaka gacantaada cala ladii meesha ta'allama xanuunsaday min jasadika jirkaaga xaggiisa ka xanuunsaday jirkaaga meesha ku xanuunayda gacanta saar uu ku yidhi daac saar oo dhig yadaka gacantaada cala ladii booska ta'allama xanuunsaday min jasadika jirkaaga xaggiisa ka xanuunsaday markaad saarto gacantiiyoo saaran waqul waxaad tidhaa bismillaah halaatan saddex mar dhe bismillaah bismillaah bismillaahi dhe markaad tidhaahdo wa qul waxaad tidhaha sabca maraatin toddoba mar waxaad tidhaha acuudu billaah allaan magangalaa wa qudratihi alle awooddiisaan magangalaa min shari maa shay shartiisaan ka magangalaa ajiddu aan helayo oo xanuunka ah ajiddu waxa aan helayo min alaalami waalwajac xanuunka aan meeshan ka helayo aan alle ka magangalaa wa uxaadiru oo aan ka cabsanayo xanuunka aan halkan ka dareemayo oo aan ka cabsanayo aan allah ka magangalaa xadiiskaas cuhmaan ibnu abilcaas ayaa wariyey radia allahu tacaala canhu ahay marka saxaabigaas ayaa nabigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam sidaas dheh marka waa inaad sidaas dhahdo adna ducaau man qof ducadu ku ducaysa lahaa khashiya ka cabsaday an yusiiba inuu asiibo shay-an shay bicayni ishiisa qofkii ka cabsada ishiisu inay wax ku dhacdo oo u wax qumayaysto ishu waa xaq waxaa dhacda adoo iska jirin qof qof islaameed aada cunto oo ishaada macnaha aad aad qumayaysato ama maal islaameed aad qumayaysataa dhici karta adoo iska jirin oo saasaad u firid ishaada ku dhacdo ood hadhow qof muslimka ha dhibto taasaa dhici karta marka waa inaad iska ilaalido ducaau man qof ducadiisa khashiya ka cabsada an yusiiba inuu ku asiibo shay-an shay bicaynihi ishiisa marka waa inaad ka digtoonaato adiga mogtay isma ogid adiga isma ogid marka waa inaad ka digtoonaato arrintaas wuxuu leeyahay sidaan nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam idaa ra'aa markuu arko axadukum qof inin ka mid ah min akhiihi walaalkiis xaggiisa hadduu ka arko ow min nafsihi ama nafsadiisa xaggeeda ow amase min maalihi maalkiisa maa yucjibuhu wax cajabgeliya wax uu u bogo hadduu arko falyadcu lahu ha u duceeyo bilbarakati baraka ha ugu duceeyo fa ina alcayna ishu xaqun waa shay sugan waa wax lahubo sugan ishu waa dhacda dadka ishu waa ku dhacda marka haddaad aragto wax aad u bogto oo qof walaalkaa ama naftaada ama maalkaaga ama qof muslima maalkiisa wax aad aad u jeclaysatood u bogto haddaad aragto baraka ugu ducee baraka ugu ducee waa maxay waxaad leedahay baaraka allaahu calayka ama waxaad leedahay baaraka allaahu fiika aad leedahay baaraka allaahu calayka ama baaraka allaahu fiika aad leedahay khalaas ishaada waa ka badbaadiya qumayeysamaydi laakiin haddii kaleeto qof islaam adagoo ka dhex hadlaha in lagu arka loo malay dad hadda is ilaalin oo la ihahdo qofkaan meeshaan xanuunsan waxaa ka dhex hadlaayo qofkaan ka war ceeb iyo fadiixa intaasaa kugu filan soo maha is ilaali wa wixii aad u bogto baaraka allahu fiika dhe ama baaraka allahu calayka dhe ama waxaa tiraa maa sha allah laa quwata ila billah haddii kale dhe maa sha allahu laa quwata ila billah haddaa tira ayadana waa qur-aankay ku suganta ayadana marka waa arrin khatiir jiddan marka sidaasaa lagaa rabaa maa yuqaalu waxaa laleeyahay cinda alfazaci weliba waxa weeyaan arrintu waxay lahayd xadiidku qisu lahaayo waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa qubaysanaya nin saxaabiyaho la dhihi jiray abi umaama sahl ibnu xaniif sahl ibnu xaniif oo qubaysanaya a waxaa arkay caamir ibnu rabiica markuu arkay uu wuxuu yidhi weligay maantoo kale jirkiisa ninkan oo kale weligay maan arag jir lamid ah jir qurux badan oo dhalaalaya wey uu ku yidhi marka isla markii uu yidhi fa lubita bisahab waaba la legdayba waaba suuxayba ninkii qubaysanayo saxaabiga nabigaa loo yimid sala allahu calayh wasalam markaasa le rasuulka allow wax dawaa ma u heli kartaa sahl ibnu xaniif markaasa madaxa kor u qaadi maayo ninkii meeluu yaallaahe markaasaa nabigu yidhi yaad ku tuhmaydaan qof aad ku tuhmaydaan inuu qumayaystay ma jiraan markaasa yidhaha rasuulka allow caamir ibnu rabiicaan ku tuhmaynaa markaasaa rasuulku yidhi halaigu yeero macnaa waa u yeeha rasuulku markuu yimid nabigu aadu hadalka ugu adadkeeyey wuxuuna ku yidhi calaa man yaqtulu axadukum akhaahu war qofkii walaalkiis muxuu u dilaa ya maxaad qumayaysaydaan dadka muxuu u dilaa qofkii alaa baragta war maxaad baraka ugu duco weyday markaad quruxda ku aragtay markaasaa nabigu yihi ikhtasil lahu bal u weysayso markaasuu wejiga iyo labada gacmood ilaa xusullada ilaa jilbaha ilaa faraha lugaha uu u mayray iyo maradiisa oo jirka xigta waxa weeyaan qeyb ka mid a ayuu biyo ugu mayray biyihiiyaa lagu shubay dadkii iska raacay ninkii fog horuu ka raysta saas darteed qofkii qof qumayaysta waxa weeyaan asaga waxaa laga rabaa sidaan ceeb ma ahana kolleyba dhiba wixii dhicila waaba dheceena maogtahay hadhihin maanaad laleeyahay maanaad qumayaysa laleeyahay waxba hadhihine u weysayso waxa weeyaan inta u weysaysato wejiga iyo gacmaha iyo lugaha iyo marada waxa weeyaan jirka xigto intaas biyo ugu mayr biyahaas har korka looga daadiyo fog ayuu ka leeyahay insha allah maa yuqaalu waxaa laleeyahay cinda alfazaci argagax agtiisa waxaad ka naxdo dad aragto waxaa leedahay laa ilaaha ila allah aada leedahay xadiiskii zaynaba binti jaxshi ku jirta nabiga sala allahu alay wasalam habeenu soo kaca isagoo argagaxsan oo le laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab isagoo leh uu habeen nabigu soo kacay sala allahu calayh wasalam marka laa ilaha illa waa la yihahda argagaxdo maa yaquulu wuxuu qofku leeyahay cinda dabxi gowraca agtiisa aw inaxri ama dhuundhowga agtiisa dabxiga waxaa la idhahdaa dhuunta meesheeda kore in laga gowraco halkaas ayaa la idhaha ariga iyaa laga gowraca naxrigana waxaa la idhahdaa rubadda meesha oo surku dhammaado marka qoortu dhammaato garbaha xaggeeda xigta meeshaas in to lagu mudo midida geela badanaba naxriga lagu sameeya maa yaquulu wuxuu leeyahay cinda dabxi gawraca agtiisa gawraca waa xoolaha birta lagu kirkirayo ariga iyo naxrigana waa waa geeli oo rubadda laga mudayo maa yaquulu wuxuu leeyahay cinda dabxi gawraca agtiisa winaxri ama dhundhowga agtiisa wuxuu leeyahay bismi illaah sidaana lagu qalin neefkan sidaan lagu qalinoo qofku kas uga tago bakti weeye waana xaaraan sidaan inuu yidhahdaa la rabaa qofku hadduu halmaamo waa xalaal hadduu hadda yidhaahdana waa sidii la rabay hadduu laakiin kas uga tago uusan bismillaahi ku qalin walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullah mu'miniin hati haddaad tihiin ha isku cuninina waxaan magaca alle lagu qalin marka magaca lagu qalin sidaana laleeyahy neef markii la qalin si uu xalaal u noqdo bismillah ilaahay magaciisan ku qalin wallaahu akbar allah wax walba ka weyn allaahumma allow minka xaggaaga neefkaanu ka ahaaday walaka aduuna kuu sugnaado iskale allaahuma allow taqabal minii iga aqbal cibaada markaad u qalaydo sidaadaa leedahay waxa weyn hadyigii udxiyadii ilaahu iga aqbalaad leedahay maa yaquulu wuxuu qofku leeyahay liraddi kaydi maradati shayaadiini shayaadiinta kuwooda murxay oo shaydaannimada ku murxay hagartooda si uu iskaga celiyo wixii uu dhihi lahaa qofka maa yaquulu wuxuu leeyahay liraddi kaydi maradati shayaadiini shaydaanada kuwooda murxay oo shaydaannimada ku murxay hagartooda iyo makrigooda iska celinta uu iska celinayo wixii uu dhihi laha uu iskaga celi lahaa qofka wuxuu leeyahay acuudu waxaan magangalaa bikalimaatillahi ilaahi kelimooyinkiisa kelimooyinka attaamaate dhammayska tiran allatii kelimooyinka laa yujaawisuhuna uusan ka soo gudbi karin barun qof baari ah walaa faajirun faajir uusan ka soo gudbi karin oo ilaahay ku xifdiyo min shari maa shay shartiisaan ilaahay ka magangalaa khalaqa ilaahay uu abuuray wax uusan abuurina ma jiraan marka makhluuqiyo dhan alla kamaan gashay shartooda wa baraa wax alla wuxuu alla abuuran kamangala baraa bimacnaa khalaqa weeye wa daraa wixii alla firdhiyey wax alla waxa dhulka ku firdhistan oo dhulka ku faafsan alla abuuray soo maahan wa daraa waxa alla firdhiyo dhulka ku faafiyey shartoodan ilaahay ka magangalaa wa min shari maa shay shartiisaan ilaahay ka magangalaa yanzilu kasoo degaya min asamaai kor waxa cirka kasoo degaya biriqda iyo cudurada iyo ilaahan ka magangeli wa min shari maa shay shartiisana allan ka magangelin yacruju koraya fiiha samar macaasida iyo dunuubta korayda samada ee carada alle ka imaanaydo taasna ilaahan ka magangela wa min shari maa shay shartiisana allan ka magangelin daraa ilaahay uu abuuray fil ardi dhulka uu ku abuuray wa min shari maa shay shartiisana allan ka magangelin yakhruju kasoo baxa minhaa dhulka bahallada iyo waxa dhulka kasoo baxana iyo faydaanaadka ilaahan ka magangelin wa min shari maa shay sharti wa min shari fitani leyli habeenka fidnooyinkiisana shartooda allan ka magangeli ila habeenka shayaadiinta bahallada tuugada waxaaso dhan aa soo faafa wa min shari fitani leyli habeenka fidnooyinkiisa shartiisana allan ka magangelin wanahaari maalinka fidnooyinkiisa shartiisana allan ka magangelin wa min shari kulli daariqin mid kastoo guuraynaya shartiisa allan ka magangelin daariqa midka habeenkii dheelmanaya mid kastoo guuraya ama dheelmanaya midka habeenkii socda habeenkii midka socda waa guureeyey waa dheelmaday habeenkiiyuu socday de soomaaliya midkaa taqaan aduu ku fasiro daariqba midka habeenkii dheelmanaya wa min shari kulli daariqin mid habeenkii guuraya ama dheelmanaya shartiisaan ilaahay ka magangelin ilaa daariqan mid dheelmanaya maahane daariqaasoo yatruqu la dheelmanaya bikhayrin khayr kan khayrka de la socda kaas ilahay ka magangelin ma kaas waa raba inuu ii yimaado yaa raxmaan allah raxmaan kaaho hadiiskaas cabdiraxmaan ibnu khunays ayaa wariyey radia allaahu canh alistiqfaar dembi dhaaf dalbidda iyo wa towbatu toobadkeenidda qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wallaahi ilaahan ku dhaartay uu yidhi rasuulku innii aniga la astakfirullaaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa wa atuubu ilayhi ilaahaan usoo toobadkena usoo laabtaa fil yowmi maalinkii akthara wax ka badan min sabciina mara toddobaatan mar ka badan aan ilaahay dembi dhaaf weydiisaa ilahay u toobadkeena nabi maxamedaa sidaas yidhi sala allahu alay slm oo dembigiisii hore la dhaafay kiisii dambena la dhaafay famaa baaluka bal xaalkaaga adiga ka war waa inaad ilaahay maalintii waxa weeyaan sidaas nabigoo kaleeto yeesho ilaahay maalintii aad u toobad keentaa wax ka badan toddobaatan goor oo aad dembi dhaaf weydiisataa taasaa lagaa rabaa shiiqa kitaabkii waxa weyan abwaabtii oo waxa weyan adkaari iyo ducaadkii badankoodii wuu qatimi marka istikfaarta saas ugu soo qatimi ilaa acmaasha saalixada badankeeda istikfaara lagu qatima salaada waad aragteen qofka markuu ka baxo kow maxaa laga rabaa astaqfirullah astaqfirullah inuu yidhaha camal saalix oo ka baxay waana toobadkeen oo waa maxay camalkan xaqiisii inuusan siduu aha u gudan ayuu qofku addoonkaahu qiri marka kitaabkii shiiku markuu qoray oo wuxuu ku gebangebay ilaahay inuu dambi dhaaf inuu ka dalbo ilahay inuu dambi dhaaf ka dalbo xadiidkaasna abu hurayra wariyey wa qaala rasuul lahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam yaa ayuha nnaasu dadow tuubuu ila allah walilaahi u toobad keena fa innii aniga atuubu waan toobad keenaa fil yowmi maalinkii ilayhi allan u toobad keenaa mi-ata mara boqol mar qofka muuminka waxaa laga rabaa boqol mar inuu ilaahay u toobad keeno maalinkii nabi maxamed oo sala allahu alay slm dembigiisii hore la dhaafay kiisii dambe la dhaafay maalinkii boqol goor uu ilahay u toobad keeni jiray wa qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam man qaala qofkii yidhaahda astaqfirullah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaa allah alcadiima weynanka badan alladii allihii aan dembi dhaaf weydiisanaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa asaga maahanin allaha alxayu noolaha ah allah alqayuumu koonka maamulkiisa u taagan waa tuubu ilay ilaahan u soo laabana u toobad keenaa qofkii sidaas yidhaahda intaas inaad tiraa la rabaa fiiri astaqfirullaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ileyh intaas leeda qofkii intaas yidhaahda gafar allaahu lahu alla waa u dhaafaa wa in kaana walow kaana haba ahaado fara mid ka cararay min azaxfi muslin iyo gaalo meelay ku dagaalamayaan zaxfiga ciidanka muslimka iyo gaalada markay dagaalamayaana loola jeeda zaxfiga waa ciidanka soos kusoo dhowaanaya ciidanka socodkiisa oo ciidanka kale kusoo socda ayaa la yidhahdaa zaxfiga yowma zaxfi waa maanta muslim iyo gaal dagaalamayaan xadiidkaas zayd ayaa wariyey wa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aqrabu maa yakuunu rabbu rabbi intuu yahay markuu ugu dhow yahay min alcabdi addoonka marka rabbi addoonka ugu dhow yahay rabbigaa markuu kuugu dhowaansha badan yahay laguu sheegi si aad u tuugto aqrabu maa yakuunu rabbu rabbi intuu yahay markuu ugu dhow yahay min alcabdi addoonka fii jawfi leyli waa habeenka saqdiisa dhexe habeenka dhexdiisa waaye habeenka jawfka al aakhiri ee dambe habeenka qeybta dambe markaasaa alle ugu dhow yahay addoonkiisa fa in istadacta haddaad awoodo an takuuna inaad ka mid noqoto miman dad yadkurullaah ilaahay xusaya fii tilka saacati saacaddaas fa kun ka mid noqo ilaahi weynaa wuxuu addoonkiisa ugu dhow yahay waa habeenka waqtigiisa dambe haddaad awoodo inaad ka mid noqoto dadka waqtigaas alla xusaya ka mid noqo ilaahay baad u baahan tahay waqtigaas dadka alla xusaya ka mid noqo camar ibnu cabasaa weri xadiiskaas radia allahu canhu wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam aqrabu maa yakuunu lcabdu addoonku intuu yahay markuu ugu dhow yahay min rabbi rabbigiis walxaal huwa saajidun uu sujuudsan yahay weeye addoonku alle wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay allena addoonka goormuu ugu dhow yahay habeenka saqdiisa dhexe u fiirso fa akhiruu badiya adducaa ducada badiya markaad sujuudsantihiin fiiri marka addoonku goormuu alle ugu dhowaansha badan yahy markuu sujuudsan yahay allena goormuu addoonka ugu dhowaansha badan yahy habeenka saqda dhexe habeenka waktigiisa dambe soo maahan ka waran marka waktiga dambe qofka sujuudsan ka warano addoonku waa markuu alle ugu dhowaa allena waa markuu addoonka ugu dhowaa soo maha waktigaas alle haddaad tuugta ka warano waxaad baahi leedahay ee danahaaga adduun iyo danahaaga aakhira warkaas allaad weydiisato ma hoogaydi markaas waxaa la rabaa fursaddaas inaad ka faaidaysato waa marka alla kuugu dhow yahay haddaad waqtigaa saqda dhexaa sujuudtood ilaahay u tukatana waa markaad alle ugu dhowday saacaddaas marka ducada badi xaqiiqo waxaa ah laga aqbalaya nabi maxamed aana yidhi sala allahu alay wasalam faqaminun an yustajaaba lakum xaqiiqo wey in laydinka aqbalaya waxaa marka baahida tirada badan eed la cabaadaynta habeenkii o dhan sida dameerka u taallo oo sida baktigii dhinac ugu taallo aad barqadii waxaad la soo kicin cataab hagahay xanuuni baahidaasay hayda cadowgaasan ka cabsan intaasoo dhibaha jirta intaasoo danahan leeya wixii danahaaga waqtigii la gudi lahaa meel yaalli oo iska seexday waxaa la rabaa waqtigaas ilaahay u calaca oo ilahay u sheego danahaaga axadka gudi kara waa sage axadka gudi kara waa sage sidaas ayaa la rabaa marka xadiidkaasna abu hurayra ayaa wariyey wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalama inahu shaniye la yuqaanu waa la daboolaa calaa qalbi qalbigayga yuqaanu la yuqushaa weeye waa la daboolaa macnaha marmaraan xoogaa sahwiya ishalmaamaa inahu shaniye markaas xoogaa adkaartiyo kala joojin fiiri inahu shaniye la yuqaanu waa la daboolaa calaa qalbi qalbigayga wa inii aniga la astakfiru llaha ilaahay baan dambi dhaaf weydiistaa fil yowmi maalinkii mi-ata mara boqol mar fiiri marmara xoogaa sahwiya markaasu adkaartii joojin xoogaha adkaartaas uu joojiyey ayuu ilaahay weyna dambidhaaf ka weydiisana ka war maahan macaasi uu ku dhacay fiiri allahu akbar xadiidkaas alaqari almuzani ayaa weriyey radia allahu canh fadlu tasbiixi tasbiixda fadliga ay leedahay wataxmiida alxamdu lilaahiga fadliga ay leedahay watahliili laa ilaha illa allahuda fadliga ay leedahay watakbiiri allahu akbartu fadliga ay leedahay qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama man qaala qofkii yidhaahda subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufaa wa bixamdi mahadintiisa xaalan ku dheehanahay fii yowmin maalin qofkii yidhahda micata marin boqol mar subxaana allahi wa bixamdi boqol mar qofkii yidhaahda xudad waa laga ridaa khadaayaahu gafafyaalkiisa dunuubtii uu galay waa laga ridino waa laga daadin walow kaanad haba ahaato mithla zabadilbaxri badda xumbadeeda wax la eg badda uburteeda mar badda markay kacdo hirka ay kicido ubur weyn soo korka kama saarna ama ubur dhe ama xumba dhe adu waa waa xumbada cad oo korka ka saarna ama uburta cad xataa baddaas hirkeeda hadday leegtahay dunuubtiisa waa loo dhaafi boqol goor qofka yidhaha subxaa llah wabixamdi toban daqiiqaad ku dhihi kartaa ka hor ama shan iyo toban daqiiqo adoo u fiirsanayo oo ku tadaburayo oo ku khushuucayo toban daqiiqaad ku dhihi kartaa dadka galana ka yarba abu hurayra xadiidkaas weliye wa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir cashara maraat toban mar qofkii yidhaahda kaana wuxuu la mid yahay kaman actaqa qof xoreeyey oo kale arbacata anfusin toban naf toban naf qof xoreeyuu la mid yahay oo min walad ismaaciil weliba nabi ismaaciil caruurtii ka farcantay hal qof qof ka xoreeyana xadiis saxiixa ku sugan jirkiisao dhan naarta in laga xoreyna oo xibin kastoo addoonka ah oo maadaama aada xoreyday xibin jirkaaga ka mid ah naarta looga xoray xoreyntu wax aad yamaan ajar weyn ayaa laga helaa wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalama kelimataani waa laba kelimo waa khabar soo hormaray subxaan allahi wabixamdi subxan allahi alcadiim almurtadaad kelimataani waa laba kelimo labada kelimo khafiifataani ku fudud cala lisaani carabka labada kelimo thaqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaanka qiyaamaha labadaas kelimo xabiibataani laga jacayl badan yahay ila raxmaani allah raxmaanka agtiisa subxaana allahi wabixamdi subxana allahi alcadiim subxaana allah ilaahay nastihidiisaa nastahaa wa bixamdi mahadintiisa xaalan ku dheehanahay subxaana allah ilaahay nastihidiisaa nastahaa allah alcadiimi weynanka badan labadaas kelimo ilaahay waa laba kelimo carabka ku fudud miisaanka qiyaamaha waa ku culus yihiin alla agtiisana waa laga jeceli abu hurayra warey wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lian aquula inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inaan a inaan idhaahdo waxa weyn afartaas kelimo ayaa axabu laga jacayl badan yahay ilaya agtayda mimaa dalacat waxay u soo dhalatay caleyh korkiisa ashamsu qoraxdu qoraxu waxay u soo baxdee dhulka korkiisa saaran inaan helo waxaan ka jeclahay afartaas kelimo inaan idhaahdo afartaas kelimo inaan idhaahdo ayaan ka jecelahay waxa weeyaan mimaa dalacat calayhi shamsu wixii qoraxdu usoo baxday macnaha dhulka korkeeda waxa yaala abu hurayra weriye wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ayacjisu war ma ka caajisaya oo ma awoodi karo miya axadukum qof idinka mid a an yagsiba inuu shaqaysto kula yowmin maalin kastaba alfa xasanatin kun ajar inuu shaqaysto war ma awoodi waayo qof idinka mid a fasa'alahu nabigu weydiiyey saa'ilun mid weydiinayo min julasaahi dadkii la fadhiyey ka mid a oo wuxuu yidhi kayfa yagsibu see u shaqaysa karaa axadunaa mid naga mid ah alfa xasanatin kun ajar qaala nabigu wuxuu yihi yusabixu alluu u tasbiixsan mi-ata maratin boqol mar fa yuktabu lahu waxa loo qorin alfu xasanatin kun ajir ayaa loo qorin ow yuxadu ama waxaa laga ridin canhu xaggiisa alfu khadi'atin kun dembi allahu akbar boqol goor subxaa llahi haddaad tiraahdo kun ajaraa lagu qorin ama kun dembiyaa lagaa ridin xadiiskaasna sacd ibn abi waqaas ayaa wariyey nabigu wuxuu yihi man qaala qofkii yidhaahda subxaana allah ilaahay nastihidiisa nastaha allah alcadiimi weynanka badan wa bixamdihi mahadintiisa xaalaan ku dheehanahay subxana lahi wa bixamdihi subaan subxaana allaahi waxa wey subxaana allahi alcadiim wa bixamdihi wey subxaana allahi alcadiim wa bixamdihi qofkii yidhaahda gurisad waxaa loo tallaalaa lahu qofkaas naklatun geetimiraad fi ljanati jannada qofka hal mar hadduu yihahdo subxaana allahi alcadiimi wa bixamdihi jannadaa loogu beeraa geed timir ah geedkaas waa usoo dhalan meeshaas ugu yaalla hadhow asaga iska guran hal mar hadda haddaad boqol tirahdo boqol geeda jannada lagugu beeri ka war allahu akbar waa nimco weyn jaabir ibni cabdillaahi yaa wariyey wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam yaa cabdallahi bni qays cabdullahi bni qays waa abu muusa alashcari alaa adulluka miyaanan ku tusayn calaa kanzin kayd kaydkaasoo min kunuusil jannati jannada kaydadkeeda ka mid a kayd kaydadka jannada ka mida ma ku tusiyaa fa qultu waxaan idhi yidhi balaa inaadan itusin iska badaa itus yaa rasuulalahi rasuulka allow qaala nabi wuxuu yihi qul dheh laa xawla xeerad malihi walaa quwata awood malihi ilaa bilahi ilaahay kaalmadiisa maahane waa kayd kaydadka jannada ka mid a weliba qofka yidhahdana masaa'ib badan ayaa looga difaacaa sagaashan iyo dhowr musiibo aa looga celiya qofka hal mara yidhaahda cabdullahi ibnu qays awliye wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam axabu lkalaami hadalka loogu jecayl badan yahay ilallahi ilahay agtiisa alle agtiisa hadalka loogu jecel yahay oo alla jecel yahay arbacun waa afar oo waa maxay subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha illa allah wallahu akbar waa afartaas see loo kala hormarina laa yaduruka ku dhibi maa biayihina toodii badataad ku bilowda taad rabtaad ku bilaabi rabta afarta kelimo odun dheh midda rabta ka bilaabe samurata ibnu jundab ayaa wariyey jaa caraabiyu nin reer baadiyaha u yimid ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi callimnii ibar kalaaman hadal aquuluhu aan idhaahdo dikri aan idhaahdo ibar qaala nabi wuxuu yidhi qul dheh laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira allahu allah akbar wax walba ka weyn kabiiran weynaan walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi rabbi alcaalamiin laa xawla walaa quwata ila bilah allah alcasiizi qaalibka allah alxakiimi maamulka wanaagsan saas dhowri qaala ninkii reer baadiyaha wuxuu yidhi wuxuu yidhi ninkii reer baadiyaha fa haaulaai kelimaadkaanu lirabbi rabbigay u sugnaadeen kuwaan rabbiyaan ku ammaanaa famaa lixaa ii sugnaaday anu waxaan ilahay ku tuugaan rabayey qul ehe maxaan aniga ii sugnaaday qaala nabi wuxuu uhi qul dheh qul dheh allahuma kfirlii alla ii dambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warzuqnii irisaaq adna intaasaad leedahay intaas dheh markaad intaas ilahay ku ammaanto sacd ibn abi waqaas ayaa xadiidkaas wariyey kaana rajulu qofku wuxuu ahaa idaa aslama markuu islaamo callamahu nabiyu nabigu wuxuu beri jiray sala allahu calayhi wasalam asalaata salaada nabiga sala allahu alay slam qofka soo islaama salaaduu beri jiray uma amarahu nabigu wuxuu amri jiray qofkaas an yadcuwa inuu ku ducaysto bi haaulaai lkalimaati kelimooyinkan oo waa maxay waa kuwa allahuma kfir li allahu ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii ii hanuuni wacaafinii ii caafi warzuqnii ibiilo irisaaq saasaa nabigu beri jiray sala la alay sl marka inaad adna ka faydaysato ku ducaysato weeye daariq ibnu ushayb alashjaci ayaa wariyey daariq nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalama ina afdala ducaa'i ducatan ugu fadliga badan alxamdu lilaahi waay duca ka fadli badan ma jirto waa ducaa lcibaado wey wa afdalu dikri dikri kan ugu fadli badanna laa ilaha illa allahu wey marka markaad alla inaad barida rabto laa ilaha illahu ka hormari oo dikrigii ah alxamdu lilahi ku dar waa ducatan ugu fadliga badan jaabir ibn cabdillahi yaa wariye albaaqiyaatu cibaadooyinka kuu haraya oon kaa dhammaanay albaaqiyaatu cibaadooyinka haraya alsaalixaatu ee wan wanaagsan waxa weeye subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah waa kuwaasa kuwa ilaahay qur-aanka ku sheeguu yihi walbaaqiyaatu saalixaat cibaadaay cibaadooyinka haraya ee wanaagsan a khayrun khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa thawaaban wa khayrun amalan xagga ajarkana ayagaa khayr badan wax qofku uu sugtoo hididiishado oo uu qalbiga ku hayana kuwaasa u khayr badan albaaqiyaatu saalixaat waa afartaas kayfa sidee buu kaana nabiyu nabigu u ahaa sala allahu calay wasalam yusabixu mid u tasbiixsada waa naga soo sheegnay adkaar fara badan see nabigu u tasbiixsan jiray muxuu ku tiri jiray nabigu tasbiixda waa kanaa xadiiskeedii horena uu soo sheegnay can cabdillaahi bni camar waxaa la weriya radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra-ytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calay wasalam yacqidu xaala uu laabayo ad tasbiixa tasbiixda uu ku laabayo biyamiini gacantiisa midigtaa nabiga gacanta midigta ku tus- ku tirsan jiray faraha gacanta midigta ayuu nabigu ku tirsan jiray waxa weeyaan tasbiixda Eh, asxaabigu weri waa la sheegay cabdullahi bin camr ilcaas wey min anwaaci alkhayri khayrka nucyaalkiisa ka mid yahay iyo walaadaabi aadaabta aljaamicati ee macaanida badan kulminayda min anwaaci lkhayri khayrka nuucyaalkiisay ka mid tahay iyo walaadaabi aadaabta nuucyaalkeeda aljaamicati ee khayraadka badan kulminayda qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi dheh sala allahu caleyh wasalama idaa kaana markuu ahaado junxu leyla habeenka mugdigiisa marka habeenku mugdiyo ama qoraxdu dhacdo aw amase waa shaku raawi raawiga wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi habeenku markuu mugdiyaabo aw amase amsaytu markaad galabaysataan qoraxdu dhacdo qoraxdu markay dhacdaan loola jeeda qoraxdu markay dhacdo fa kufuu celiya sibyaanaku caruurtiina qoraxdu markay dhacdo akhlaaqdaas qof kastoo qoys kastoo muslima inay ku dhaqmaanaan rabaa qoraxdu markay dhacdo caruurtiina celiya saasaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam caruurta yay tegi ku ceshada guryihiina maxaa yeelay fa ina shayaadiina shaydaanadu tantashiru way soo faaftaa xiina idin waktigaas waktigaasaa shayaadiintu soo faaftaa dadkii wacabaadayaan waxay leeyihin midaa jin iga maray midaa iga waalan midaa sakaraaday war aadaabta iyo akhlaaqda islaamka marka hore in lagu dhaqmaal rabaa markaas ood waxa weeyaan ilaahi weynaa dariiqiisa marto oo dariiqa nabiga aad qaado sala allahu caleyh wasalam oo akhlaaqdii iyo aadaabtii nabigu muslimiinta baray aad ku dhaqanto wax badan oo shayaadiinta shartooda ilahay saasuu kaaga kaafiya marka nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam waqtigaas carruurta celiya shayaadiintaa soo faaftee fa idaa dahaba markuu tago saacatun saacad oo min alleyli habeenka ka mid a hal saac oo habeenka ka mid a markay tagto fa khalluhum carruurta iska daaya markaas dhib male markaas hadday rabaan banaanka waa usoo bixi karaan dhib male laakiin halka saac oo hore qoraxdu markay dhacdo ilaa hal saac laga gaadha carruurta celiya saasaa nabi maxamed yidhi sala allahu alay wasalam markaad marka habeenkii seexaydhan sidaan u seexda wa aqliquu xira al abwaaba albaabada guri kasta albaab kasta waa in lasoo xiro habeenka marka la seexana nabi maxamed sunadiisii waaye sala allahu caleyh wasalam laakiin ma albaabka inaad iska xirta kaliya lama rabo markaad xiraydo kataarka gelinaydo ama sankaturada gelinaydo ama wax kale haddaad ku xiri jirtay aad xiraydo wadkuruu xusa isma allah ilahay magaciisa bismi illaahi adoo lahaa la raba inaad xirto qof kastoo albaabka xiraya markuu soo xirayo bismi llahi inuu ku xidhaa la rabaa qataarkan keligiis wax tarima ee magaca alle in lagu xidhaa la rabaa nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furo baaban albaab muqlaqan la xiray wa awkuu afka ka xira qirabakum sibraaradiina weelasha biyuhu inuu kugu jiraanna kulli afafka laga xidhaa la rabaa ee weel af banaan oo biyihii ku jiraan ta banaanka looga tago hadhow biyahaas la isticmaalo dhibkii ka yimaado dadki sunnada khilaafa ka mas-uula waxaa la rabaa weelasha biyaha kulli afka laga wada xiro u fiirso wa awku afka ka xira qi- qirabakum sibraaradiina sibraarku waa maqaar biyaha lagu shuba jiru aha weelasha biyahoo dhan afafka laga soo xidhaa la rabaa oo la daboolo laakiin haddana marka la daboolaya la iska daboolo lama rabo magaca alle lagu daboola rabaa marka daboolka la saaraa bismillah in la yidhaha la rabaa fiiriya waadkuruu xusa ismallahi ilaahay magaciisa wa khamiruu daboola aaniyatakum weelashiina maaha kuwa biyaha keliya kulli weelashoo dhan daboola weel kasta waa in la daboola hal weel oo afkiisu waxa weeyaan uusan daboolnayn waa inaan laga seexan mid kastana marka la daboolayo waadkuruu xusa ismallahi magaca ilaahay haddaan weydo weelka waxaad ku daboosha ka waran midaad weydo wax aad ku daboosho waa kana saad yeeli lehed walow an tacridu inaad ku dadabtaan ba allaha ka dhigo calayhaa weelasha shay-an wax hadaad weydaan xataa qori saas ama ul yar afka uga dabo sideedaba weel af daboolah ka tegin hadaad wax kala weydo afka wax uga dadab saas korka wax uga saar walow an tacridu inaad ku dadabtaan ba allaha ka dhigo calayhaa weelasha shay-an wax wa adfi-uu damiya masaabiixakum faynuusihin faynuustiiyo shanta guriga dhexdhexda ha ku seexan hadday kugu gubato adaa ka mas-uul cadow weeye dabka faynuus shidanta guriga dhex dhigto haddaad uga seexato ama shumac adaa mas-uulka ah nabiga wuxuu leeyay hala damiye sala allahu caleyh wasalam xadiidkaasna jaabir bn cabdillaahi ayaa wariyey kitaabkiina sidaas ayuu noogu dhammaaday wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ilaahay baa ku mahadsan wixii aan waafaqnay oo sunnadii nabiga aan ka waafaqnay sala allahu caleyh wasalam macaanidii aan ka sheegayna wixii aan ka waafaqnay ilaahay fadligiis iyo ixsaankiisa ayuu ku ahaatay ilaahay fadligiisa ixsaankiisay ku ahaatay wixii aan ku gafay oo aan ku qal- aan qaldayna nafteyda iyo shaydaan ayay ka ahaatay salliga nabigu shiiku marka kitaabka kusoo qatay wuxuu yihi wasala allahu wasalama وbاarك عlى نبيinا محمdi وعlى آlه وأصحاaبه أجمعين والله سبحaنه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبيinا محمد